dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya marwo sacdiye yaasiin xaaji ayaa sheegtay in dad badan ay lama filaan ku ahayd inay ku guuleysan karto xilka loo doortay dabyaaqadii bishii hore hase ahaatee sacdiye ayaa sheegtay inay aaminsanayd in xilkaasi ay hanan karto waraysi gaar ah oo ay sacdiyo siisay laanta afka soomaaliga ee v o a ayay ku sheegtay inay ahayd qof mucaarad ah balse ay haatan awoodeeda isugu geyn doonto inay u adeegto dadka iyo dalka soomaaliyeed caashi ibraahim aadan oo waraysatay sacdiye ayaa ugu horreyn weydiisay bal inay dadka isbarto sacdiye waa qof aynkee ah
sacdiye yaasiin xaaji waa hooyo soomaaliyeed gabar soomaaliyeed waxaan ahaa xildhibaan hore haddana waxaan ku guulaystay jegadaas baarlamaanka koowaad oo ah hadda qof dumara waxaan ku dhashay muqdisho laakiin waxaan ku barbaaray oo ku koray puntland garoowe waxaan ahaa diyasbaradii dadkii soo laabtay oo muddo dheer ka shaqaynayay xuquuqda de soomaalida ama aan dhihi karo dadka u dooda ee dadka ama laga tiro badan yahay ama les powerka ah oo aan jagooyinka haysan kuna guulaystay ka ina soo galaan baarlamaanka federaalka ah muddo dheer ahaa dadka la dhaho dee opposition baan ahaa mucaarad baan ahaa kabacdi kursigii baan raadsaday waan kusoo guulaystay kan baan doonay waan kusoo guulaystay maantana dhowr laba beri ka horna waxaana doonaranay madaxweyne oo soomaaliya ay ku guulaysatay aan qayb ka ahayn alxamdulilah saas baan ahay caasha aad baad u mahadsan tahay sidaad usoo koobtay adigoo aan waxbana ka tegin markaa bal sida aad u aragtay sacdiyo xilka laguu doortay ee ah inaad tahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana ah aad tahay gabadhii ugu horeysay ee soomaali ah ee xilkan raadsata haddana ku guulaysata bal sidaad u aragtid aad baa u mahadsantahay caashoy wallaahi horta waxaan u arkaa inaan intaan guul aan raadiyey aan ku guulaystay dee qof kasta wuxuu dareemayo middaas caashay waxaa mararka qaarkood aan aad ula yaabaa mar kasta oo la ii mahad celinayo in la i dhaho gabadhii ugu horreysay baa tahay oo ah lixdan sano inagoo xor ahayn gabdho soomaaliyeed oo aad u badan ay ahaayeen guushii ama ilaalayaashii waddanka u soo rafaaday boqolkiiba toddobaatan soomaali ay yihiin dumar haddana ereygaa marka lay dhaho run ahaanta ani ma farxo sababtoo ah dhibaatada ani aan marayay markaan kursiga raadsanayay iyo inay tahay wax aan badee looba ogolayn qof dumar ah ayaa mar walba i hor yimaada markaan kursiga raadinaya xildhibaanada ragga soomaaliyeed ayagaa i doortay aadaan uga mahad celinaya laakiin ereyga ay dhihi jireen ayaa wuxuu ahaa sacdii haddaan cod ku siino ma u malaynaysaa inaad labaatan gaaraysid ma u malaynaysaa inaad ku guulaysan kartid ilaahay waa qadaray waa guulaystay laakiin ereyga keliya oo aan nacam la iiga meeldayn baa waxay tahay oh congratulation adigoo ah gabadhii ugu horreysay oo ku guulaysatay de inaan waxbaba lagu ogolayn oo aan u naxo nacam gabdho badan oo dumara oo soo halgamay oo hawsha ay qabtaan ragga siyaasiyiinta ay ka badan tahay midda ay gabdhuhu qabtaan sababta interest badan ma raadiyaan shaqada ay qabtaan gabdhaha dumarka soomaaliyeed waa shaqo marka ay gacanta ku hayaan ay isleeyihiin u qaba ummadda soomaaliyeed inta soddonka sano inta ragaadiyey ay rag tahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal marka waa ku faraxsanahay meeshii aan islahaa qabo oo waa qaban kartaa waan isleeyahay ugu shaqee ummadaada anoo aan weli rag iyo dumar kala sooci doonin oo igu jirin sababtoo ah walaal adeer abti wiil aan dhalay midaan eedow ahay waay raggo sidaa obasid annaga ay noo fiiriyaan tii ugu horreysay baa tahay iyo ma qaban kartaa iyo ereyo aan aad iyo aad u dhibsado markaan soo xasuusto ayaan kusoo gaara waxaad u aragtaa inay ahayd howl ay ahayd ama xilkan iyo mid ka badanba waxay ahayd inay mar hore qabtaan dumarka inay qabtaan bay ahayd anigu waxaan ahaa haddaa xataa wareysiyadayda aa aragtid dadka aaminsan inay tahay ereygan tedi bersentiga oo dee qofka caasho cuud iyo axmed oo raadsanaya inay wax wada raadsan karaan laakiin really i realize inaysan ahayn gabdhaha tedi bersentay oo waxa keenay waxaan ogaaday inay tahay in aan wax dee meel kuu furan inaysan jirin in raggii maanta la dhaho dastuuri waxaan ahayn waxaan diin islaam ku jirin waxaanan gabdhuhu u qalmin in boqolkiiba soddon la baryo haddana boqolkiiba soddon aan aad uga yarayn laakiin positionkan waa position aad iigu adkaa doonistiisii qadar ilaahay iyo ragga iyo dumarka soo soomaaliyeed waa ii dadaaleen xildhibaanada ah aaday u mahadsan yihiin wuxuu ahaa boos aad u adag caqabadihii ugu waaweynaa ee ku hor yimid sacdii maxay ahaayeen wallaahi dee caashay markaan nin xildhibaan ah oo walaalkay ah oo ama shantii hore aan isla joognay ama cusub oo aan isbaro waxay ahayd waxa ugu horeeyo lay weydiinayo ma u malaynaysa haddaa codkay ku siinaa labaatan cod helay sidoo kale nacam ma ahayn markaa codka weydiinayo qofka xataa isiinaya intooda badan iima aysan siinayn inaa booska tegayo waa isla soo shaqayseen sacdiye waa taqaanaa bal iska sii ama waran yaakay iska sii nacam waa iskaga khasaarinaynaa maaha ma meel ba hadda gaaraysaa yaa adoo dumara kuu dooranaya runtii ereyo madaxayga weli aan ka bixin iyo dee shalay oo kale adoo weydiiyey maaragtay maaragtay cambaynka xildhibaanada haddaa arkaysaa dhowr beri ka hor baa aragtay marka ma ahayn wax easy ah runtii micnaha iyaga mar baa uga mahad celinaya iyagiyo ixtiraamku u hayee haddana waxay isleeyihiin codkii ama haddana kaa khasaaraa oo meel kale aad la tegi lahayd exactly markaan soo gaaray wareegii koowaad oo qofkii saddexaad wilcaad aan noqday laba qof iga sarreeyeen konton iyo saddex aan gaaray dad badan gabdhihii markaasay runtii ii kaceen xildhibaano badan markii hore ima siin oo dumara iyaga laftigood may aaminsaneen raggii markaasay istaageen oo badan aan aad uga mahel celinaya magacyadooda ma rabo inaan ka kala tago laakiin markaasaa la istaagay walahi waa gaari kartaa qolo kale isoo gashay maaragtay markaasaaba la arkay nacam in aan waxa ay iyagu markii aaminsanaayeen inaysan ahayn waa gartay marka wareegii ugu dambeeyey markaad soo gaartoo kale bal garabka ay ku siiyeen iyo siday kuu caawiyeen dumarka iyagoo kuu arkaya inaad tahay qof ka mida oo magacoodii sare u qaadaysa wallahi caashay horta ma in gabdhaha soomaaliyeed aan aad uga mahad celinayo intii hore iyo garab istaagtay gabar bay ahayd cambaynarkayga koowaad iyo wiilka nin wiil labaad oo xildhibaan ah laba qofba saddex qof baa aad iila ordayey oo ahaa real de cambainer ma dhihi karo guushayda iska lahaa oo ii taagnaa inkastoo boqol iyo soddon iyo toddobo xildhibaan isiiyey dee ay wada ahaayeen xildhibaano una badnaayeen rag wareegii labaad gabdhaha soomaaliyeed oo xildhibaanada oo ku jiray way ku dhiiradeen runtii way iisoo istaageen in badan konton iyo saddexdee wax badan kuma jirin waa uga mahad celinaya de wiilashii mararba markaan ku noqday dhahaya bal waa iska kaasiinayaayo igu aaminay codkooda laakiin markii dambe way istaageen way arkeen konton iyo saddexbaa sacdiye keentay oo dee ismaysan lahayn halkaasa ay soo gaaraysaa